dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekooyaye waxa uu ka mid yahay iskuulada ay maamusho dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku yaala magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda buulasheekha ku dhowaad shan boqol oo arday ayaa xilligani wax ka barta dugsiga kuwaas oo dhigta fasalada kala duwan ee dugsigu ka kooban yahay maamula ku-xigeenka iskuulka sheekooye ayaa xasan cabdulaahi oo ka warbixiyey baahiyaha iskuolka ka jira ayaa sheegay inaysan haysan fasallo ku filan oo ardaydu wax ku bartaan isagoona codsaday in lagala qayb qaato dayactirka dhismaha iskuolka iyo in fasallo cusub lasoo kordhiyo baahiyaha iskoolka u qaba aada iyo aaday u fara badan yihiin iskoolka waxaa ku jiro biyo ay farajana leedahay lacagay qaadataa maamulaha haddii aan kaaga hadlo wax lacag uu ku qaata ma laha boqol dollar ayay waxay siinaysay r r c ay ada la dhahayay boqol dollar siinaysay waa maamulihii dhammaa ee iskoolka biyaha asaa bixiyo korontada asaa bixiyo iskoolka wuxuu u baahan yahay dayactir aad iyo aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay dhismo aad iyo aad iyo aad u weyn toddoba qolaa ku taalla hal qol waa dugsi qur'aan oo ilmaha lagu soo barbaariyo lix qolna waa qolosha ay caadi ku dhigtaan ilmaha sanadkan form two ayaa noo fadhiyo iskooladana waa lix qol dayactir weynuu u baahan yahay i dhismo haddaanan la helin dhismo sanad damba form treea imaanayo dhismahana aad iyo aad ayuu ugu yaryahay caqabooyinka waxaa ka mid ah dayactir aan u baahan nahay haddii aan ahay maamula ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee sare sheeqooyaaye xa kaloon u baahan nahay dhismo dhul weyn waan haysanaa alxamdulilaahi xaafaduu ku yaallo dugsiga hoose dhexe sare sheeqooyaaye ardayda lacag la-aanta lagu baro inay keestaan waalidiinta ilmahooda dugsiga hoose dhexe sare sheeqooyaaye taasoo ay ka socoto waxbarasho lacag la-aan ah dugsiga sheekooyaye ee ku yaala magaalada jowhar ayna gacanta ku haysa dowladda dhexe soomaaliya ayaa loogu talagalay inay wax ka bartaan caruurta danyarta ee qoysaskoodu aysan awoodin in ay ka bixiyaan iskuullada lacagta lagu dhigto